hay-adda caymiska somalilan oo uu dhowaan magacaabay madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa maanta shirkii ugu horreeyey ugu qabtay magaalada hargeysa ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoo ay noqonayso markii ugu horreysay ee muddo soddon sano ah ay somalilan yeelato hay-adda caymiska ka shaqaysa warbixintan waxaa magaalada hargeysa ka soo diray waryaha v o eda khadar maxamed cakulle shirka maanta ka furmay magaalada hargeysa ee ay soo qabanqaabisay hay-adda caymiska somalilan waxaa ka qayb galay qaybaha bulshada ee kala duwan guddoomiyaha hay-adda caymiska somalilan saleebaan caawad bukhaari ayaan weydiiyey ujeeddada shirka maantana wuxuu ujeeddada shirka u ahaa in loo sheego dadka reer somalilan ummadda u baahan inay isticmaalaan adeega caymiska in lagu wargeliyo laguna wacyigeliyo inuu bilaabmay shirkadaha caymiska bixinayaan adeega caymiska gaadiidka caafimaadka mariinka iyo kaargooga iyo wax kasta oo la xidhiidha inay dhismayaasha haamaha shidaalka maxaan ku yidhahdaa kaasiteeshanada ama meelaha kaalmaha shidaalka dhismayaasha ka gaadiidka noocyada basaaska magaalada gudaha ka shaqeeya kuwa gobollada kala baxa gaadiidka xamuulka qaada iyo wixii la xidhiidha oo dhan maaragtay inay caymiska adeega caymiska ay heli karaan markaa shirkaduhuna horey u shaqaynayeen ujeedadu in dadka sidaa lagu wacyigeeyo loo sheego adeegaas inuu diyaariya aanay kaga bixi karayaan dhibtii ka haysatay shilalku khasaare ay keenaan ee naf iyo maalba lahayd ee raasaska ama jifooyinka reeruhuna aanay awoodi karaynin marka in loo helo meel guud oo layskaga kaalmaysto hay-addan caymiska ayaa dhowaan madaxweynaha somalilan uu magacaabay iyadoo soddonkii sannadood ee ugu dambeeyena aanay jirin hay-ad dawliya oo caymisa waa kan guddoomiyaha hay-adda caymiska somalilan saleebaan caawad bukhaari oo aan weydiiyey waxa ay uga dhigan tahay bulshada somalilan
inshurancekan oo muddana shaqaynayay oo baanka dhexe la shaqaynayay haddana loo sameeyey hay-ad madax bannaan oo ilaalisa oo dusha ka ilaal sharciga siisa oo ku ilaalisa sharciga ayaa la sameeyey marka waxay uga dhigan tahay maalinba waxbaa dhismaya waa rukni adag oo maanta usoo kordhay qaranka oo dadku u baahan yihiin oo la meel marinayo kaasaa maanta waxay uga dhigan tahay inay waxyaabaha culayskaa ee halista laba filaanada ah ee imanaya ay iska kaashadaan oo qaab caymis oo howlaha loo maamuli karo inay yeeshaan dhowaan ayaa golaha wakiilada ee somalilan ee wakhtigoodu dhammaaday ay meel mariyeen xeerka hay-adda caymisku ay ku aasaasan tahay iyadoo golaha guurtiduna ay sidaasi oo kale ansixiyeen islamarkaana madaxweynuhu uu saxeexay haddaba sidee ayay hay-addu diyaar ugu tahay in ay ku dhaqanto islamarkaana ay fuliso qodobada xeerkaasi uu xambaarsan yahay waa kan guddoomiyaha hay-adda caymiska somalilan saleebaan cawad bukhaari oo ka jawaabaya su-aashan horta xeerka hay-adda caymiska qaranku waa dhaqan galay baarlamaanku waa ansixiyey guurtiga waa maray madaxweynuhu waa saxeexay wuxuu galay faafinta rasmiga markaa waa xeer dhaqangala awoodihii hay-adda kormeerideedii waajibaadkeedii raadinta suuqa qiimo u yeelidda korsocodka bixinta liisamada iyo howlahaasoo dhan waxa weeye howlo xeerkaasaa sheegaya xeerka labaad ee shirkaduhu say u shaqaynayaanna waxaa u hadhay uu golaha weynuhu yaallaa uu ka soo gudbay meel walba maaa guddigii dhaqaalaha ee golaha wakiiladii hore kuwa hadda joogana ee cusubna waxaan rajaynaynaa inay xeerarkaas iyo kaa iyo kuwa la midkee loo baahan yahay deg deg inay u ansixiyaan si loogu shaqeeyo marka la eego bulshadeeda oo soddonkii sannadood ee ugu dambeeyey aanay hay-adda caymiska ee dowladdu jirin islamarkaana bulshadu haddii ay tahay caafimaad dhaqaale ama hanti kale dhibaatooyinka ka dhex dhaca bulshadu ay ula galgashaan siyaabo inta badan ku salaysan dhaqankii hore khadar maxamed cakulle v o a hargeysa